haweenkan ayaa ah kuwo kaalin mugli kaga jira waxsoo saarka dalka islamarkaana horseed u ah dadka soomaaliyeed habeenka ku nool degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa fursad shaqo ka abuuray xaafadahooda kuwaas oo sameystay ganacsiyo yaryar sida iibinta dharka qudaarta iyo raashinka qutulduruuriga ah qaar ka mid ah habeenka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey ganacsigooda iyo sida ay noloshooda ugu maareeyaan magacayguna waa aamin cabdulaahi maxamed inaan ganacsi xaafadda ka furto oo aan xaafadda ku ganacsado waxaa igu kalifay waxyaalo badan oo ay kamid yihiin inaa anagoo reerkayga haysta xaafadeyda jooga aan haddana ganacsado oo fursad aan u heli waa inaan suuqa intaan aado suuqa maadaama hadaad ganacsi ka furato ay noqonaysa inaad kalahdo subaxii maqribkii inaad imaaneyso reerkaaga waxba koogeen waxyaabaha igu kalifay waxaa kamid ah in ay ii fududeyso oo ii fudud tahay inaa anoo xaafadeyda joogo haddana aan ganacsi sameysto oo halkaa aan ku ganacsado anoo reerkayga dhaqanayo ganacsiga inaan nolosheeda ku wato oon ku maareysto saas daraateed haddana waxay iiga sii fudud inaan suuqa aado waxaa iiga fudud inaan xaafadeyda ganacsiga ku sameysto waxyaabaha ay ka gooban yihiin ganacsigeyga waxaa kamid ah sida dharka baatiga dharka dumarka dharka ciyaalka wax walbo adig maanta suuqa laga heli karo magacayga waa sundus cali waxaan kamid ahay gabdhaha ganacsado magaalada dhobley siiba xaafadaha xaafadaha waxaan ku gadnaa waxaan aniga horta khaasatan waxaa gadaa qudaar iyo dhar iyo waxaas xaafadaha ku gadaa alxamdulilah xaafadahan kuma xumin dharka waa nagala gataa waxaan ku dhahay muddo dhowr sana aan ka ganacsanaya xaafada aan joogo ku ganacsanayay marka maasha allah waa ilaahay mahad iskaa inoo kala socotaa waa laga gataa haweenka wax ku iibiya xaafadaha ayaa kusoo badanaya degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose